Ilaa laba boqol oo gaadiid oo booyada shidaal sida ayaa la soo warinayaa inay ku xaniban yihiin xadka kala qeybiya dalalka Suudaan iyo Koonfurta Suudaan iyadoona lagu amray inay dib u celiyaan shidaalka ay sidaan. Xukuumadda Koonfurta Suudaan ayaa gaadiidka ku amartay inay dib u celiyaan shidaalka ay sidaan ilaa iyo haddana lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa arrinkaas. Intii ay waddada ku sii jireen booyadahaas shidaalka sida ayaa waxaa dhexda u galay kooxo burcad ah iyagoona dilay laba ruux. Mid ka mid ah dadka wada gaadiidkaas ayaa ka waramaya xaaladda ay wajahayaan.
gawaaridii dhammaan waa la soo celiyey dhammaan waa la soo celiyey laba boqol oo gaari oo waxaan nahay soomaaliya Ee, ninna waa xalay waa naga dhintay oo waa nalaga dilay dhabadaa nalooga dilay meel wada ah annagoo marayna ilaahay ha u naxariisto dhammaan gawaaridina waa la soo celiyey hadda waxaan ka soo baxaynaa uun roog salayd galab maqribkii waxaan ka soo baxnay mayaana bool baan ka soo baxnay meeshu wadda fiican maaha gawaaridii badankoodii waaba galeenba dowlad isku sheeg baan heshay dowlad isku sheeg war nimanyow shirki waxaa ka soo baxay shir baa hadda cabaaradan oo dhan lagu jiray shirki waxaa ka soo baxay in ay nimankii dhahaan gawaarida sii wada oo waxaad geysaan waaw annaguna waa diidna waxaan dhi gawaarida halkaa ma dhaafayaan waaw ma geenayno xoolahan iyo gawaaridan hadday waaw tagaan waxay u muuqataa xoolahan in ay gacanteeda ka baxayaan oo la dhacaya because maxaa yeelay waaw waxay leedahay een, xerooyin waaweyn bay leedahay waxay leedahay diboodyo waaweyn oo maaragtay gawaarida lagu dejiyo dhowr kun oo gaari qaadaya marka arrinka sidaa looga warhayo Arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo dalka Suudaan ay ka jiraan dagaalo.